أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن بسم الله الرحمن الرحيم waa duhur axada taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay sagaalka bisha jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo weerar dad badan lagu dilay ayaa ka dhacay deegaan dhacabariga dalka kenya faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo mid ka mida imaamyada masaajidda waddanka maraykanka ayaa ka sheekeeyay sida loo dhalan rogay soomaalida u hayaantay waddamada gaalada maleeshiyaad ka wara tirsan murtadiinta ayaa ku dagaalamay magaalada markaa ee wilaayada shabeellada hoose xaflad ballaaran oo ay ku qalinjibinayeen in ka badan afartan arday oo baratay cilmiga caafimaadka ayaa ka dhacday isbitaalka guud ee magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe maamulka islaamiga ee degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa abaalmarino guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay xalaqaad diini ah oo ka socda mid ka mid a deegaanada hoostaga degmadaas waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran weerar dad badan lagu dilay ayaa ka dhacay deegaan dhacabariga dalka kenya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintan inoo haya ugu yaraan toddoba ruux oo ay ku jiraan askar boolis ah ayaa lagu dilay weeraro abaabulan oo sabtidii shalay ka dhacay gudaha dalka kenya sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda nairobi burcad hubaysan ayaa la sheegay in weeraradani ay si gaar ah uga fuliyeen deegaano ka tirsan gobollada miiru iyo isiyoolo oo dhaca bariga dalka kenya sida ay xogtu tibaaxayso laba ka mid ah dadka la laayay waxaa lagu dilay gobolka miiru halka saacado kadibna gobolka isiyoolo lagu khaarijiyey shan qof oo kale iyada oo burcaddii falkan geysatay ay halkaasi ka kaxaysteen xoolo fara badan ilaa lix boqol oo neef oo loo ah ayaa lagu soo warramayaa in burcadani ay ka dhaceen deegaanadaasi intii weeraradu ay socdeen mas-uuliyiin ka tirsan dadka deegaanka miiru ayaa sheegay in laba ka mid ah dadka dhintay la dilay kadib markii ay weerareen burcadda iskuna dayeen in xoolahooda ay ka soo ceshadaan saraakiisha ammaanka ee dowladda siliibiyadda kenya ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in howlgalladani ay ahaayeen kuwo qorshaysan oo si weyn loo soo abaabulay dhacdooyinka noocan ah ee burcadda hubaysane ay ku beegsanayaan dadka xoolodhaqatada ah ayaa aad ugu badan bulshada ku nool gobollada dhaca waqooyiga iyo bartamaha dalka kenya mahadsanid caliyare faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo ciidamada mujaahidiintu waxay shalay weerareen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa inta u dhexaysa deegaanada buulaguduud iyo baarka ee duleedka magaalada kismaayo dhimashada inta la xaqiijiyey waa laba murtad halka dhaawacana uu yahay laba kale oo isla murtadiina mid ka mid a imaamyada masaajidda waddanka maraykanka ayaa ka sheekeeyey sida loo dhalan rogay soomaalida u hayaantay waddamada gaalada faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba cabdisalaan cabdiraxmaan xasan oo ka mid ah imaamyada masaajidda ku yaala gudaha waddanka maraykanka ayaa waraysi laga qaaday waxa uu kaga sheekeeyey qisooyin uu goobjoog u ahaa oo muujinaya sida diinta looga saaray soomaalida aaday waddamada shisheeye gaar ahaan maraykanka iyo waddanka kanada waxa uu imaamku soo qaatay qisooyin ay ka mid yihiin hooyo iyo carruurteeda oo aan garanayn nebi maxamed salaallahu calayhi wasalam carruur aaminsan in hooyadood ay abuurtay iyo sidoo kale lamaane soomaali ah oo ilmaha isaga dhalay xarig aan xalaal ahayn iyadoo imaamka uu bidhaamiyey asbaabta ugu weyn ee arrintaasi horseeday waa kan isagoo imaamka ka sheekaynaya qisooyinkaasi argagax leh sidoo kalena digniin u diraya soomaalida u hayaamaysa waddamada shisheeye marka waxaan rabaa meeshaan marka inaan dabageliyo mid yar oon waalidiinta marka aan soomaalida weliba specially fariin ku socoto waay si arrintan aynan u dhicin oo kale waalidiinta marka waa inay dhegaha furaan waxaa dhacday wiil weynin badan oo ilaaha weyn oo dhowr iyo toban kun sii dhow ama dhowr iyo toban jir ah baa dugsiga la iigu keenay hooyadiisa ay ii keentay waxay igu tiri "Ee, sheekh cabdisalaan wiilkan qur-aan ii bar markaasaa waxaan ku iri okay qur-aan maan baraynaa ha haye magaciisiyaan qoray waa aydiina way iska tagtay wa ficlan cunugii marka waxaan iri nin- maadaama nin weyn uu yahay bal waxba qur-aanka hadda ha kula degdegine bal mustawihiisa diineed bal meeshuu jooga aad wax ka ogaati markaasaan ku iri "Eh, asalaamu calaykum ma yaqaano marka wacalaykum salaam xataa ma yaqaano markaasaan waxaan ku iri magacaa magaciisuu ii sheegay markaasaa waxaan ku iri ilaahay ma taqaanaa hadalkayga aada u dhagaysta ilaahay ma taqaanaa baan ku iri markaasuu igu yiri ilaahay ma garanayo nebi maxamed ma taqaanaa ma garanayo marka anigi marka waxaa is iri soomaaliyan kula hadlaayay cunugana marka dee af soomaaligii inuusan garanaynin waa arkayay marka waxaan is iri midda af soomaaligu cunuga garan layahay bal bal ingiriis kula hadal markaasaa waxaan ku iri do you know god aan ku iri do you know allah markaasuu igu yiri maya weligay ma maqlin ugu dhax weligay mama maqlinba waxaa ka hadlaysaa i never hear what you talking about markaasaan okay aan ku iri waxaan ku iri marka ibraahim baa la dhihi jiray wiilkaas waxaan ku iri ibraahimow yaa ku abuuray who created you markaasuu igu yiri my mom created me Hooy- hooyadayba ay abuurtay buu igu yiri marka su-aasha aan qabaa waxay tahay oo anigu aan waalidiinta maraykanka iyo yurub meeshay doonaan ha joogaane joogo su-aasha aan weydiinaya waxay tahay cunug intaas guri lagu hayay oo ilaahay kuma cadaabee ku soo weynaaday xaaladaa iyada eh ee aadan dugsi iyo masaajid iyo diin midna aadan geynin sidaa ku weynaade waxa aad ka rajaynaysa muxuu yahay ee hooyadii allah u naxariista maad ka sugaysaa marka berrito mar quburaha gaaladu ku geynaya wayna dhacday arrintaas aniga keliya ma ahane y- ninaan saaxiibanahay oo maxaa maaragtay axmed jaamaca la yidhaahdo oo canada joogo meeshan edmonton tabtaas qisada qiso la mid ah buu asna ii sheegay macallimiin kalena way ii sheegeen arrintaas ma fahan oo tiro badan M- yacni iyo ilmaha oo maaragtay aan diin waxba ka garanaynin oo wax ay uga bilaabantahay aynan jirin hadda qisadan aan idiin sheegayay u dambaysay cunugan waa un hadda miitaal un baan usoo qaatay wax ka daran baan arkay hooyo waxaan arkay ilmo wadato oo aan ilmihii aniga marka aan u qaybiyey macnaha falayer oo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam siiradiisa ka hadlaaya ayaan u qaybiyey gabdhay wadatay oo gabdho waaweyn oo laba ah markaasaan waxaan flyerkii aan qaybiyey labadii gabdhood baan siiyey markaasaan ku iri meeshaan flyerka maxaa ku qoran fiiri markaasay ku dheheen prophet maxamed ma taqaanaan baan ku ihi profet maxamed ma garanaynay igu dheheen waa laba gabdhood oo waaweyn oo qaangaara hooyadoodna ay- ay la- ay la joogtay markaasaan waxaan ku ihi iyadii baan kusoo jeestay maxaan ku ihi ilmahan meeshaan joogo oo intaan leegay qaangaarka ah ee nebi maxamed garanaynin maxay tahay markaasaa waxay tiri anigaba ma garanayay igu dhahda hadalka imaamkan waxa uu ku soo beegmayaa xilli hogaamiyaha maraykanka silibiga donald trump oo uu qorshaynayo sidii soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka intooda badan loo soo tarxiili lahaa isagoo iminkaba qaaday tallaabooyin tarxiilka ku saabsan
mahadsanid abushayba maleeshiyaad ka wara tirsan murtadiinta ayaa ku dagaalamay magaalada marka ee wilaayada shabeellada hoose sida warbixintan uu ku faahfaahinaya marwaan maxamed wararka ka imaanaya magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in halkaas ay ku dagaalameen maleeshiyaad ka tirsan kooxda riidada soomaaliya dagaalka ayaa yimid kadib markii xarunta gobolka shabeellaha hoose marka ay isku qabteen gudoomiyaha degmadaas ugu magacaaban maamulka riidada koonfur galbeed iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa dagaal in muddaha socday ayaa dhinacyada halkaasi ku dhex maray waxayna wararku sheegayaan inuu ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah halka ay waxyeelo ku yeelatay dadka shacabka ah mid ka mid ah saraakiisha maamulka riddada degmada marko oo dhacdadaas ka warramay ayaa yidhi wallaahi shaqaalka yaraa dhacday miiho waxaa isku dhacay ciidankii istaafnimada degmada iyo gudoomiyii ku-xigeenka amniga ee degmada istaafkoodii isku dhacay in hal askari ah ku dhaawacmay sida inta aan ognahay wallaahi xarunta gobolka ee heerka meesha ay xabadaha ka dhaceen ee, meesha meel u dhow isbaalka jabriil axmed barow yirahdaa jooga aniga markaas xabadaha ay dhacaayeen markii aan ku baxnayna annagaaba xataa dhexgalnay oo- oo oo istaajina xabadihii dhacay Ee, maxaa la yidhahdaa waxay isku qabteen kaalanka hadda la sameynayo kaalanka niira waa dhaqan iyo caado ay leeyihiin maleeshiyaadka murtadiinta oo dhexdooda marar badan sidan oo kale u dagaalamay khilaafaadka u dhexeeya mas-uuliyiinta dabadhilifyada ah ayaana keenay in maleeshiyaadku ay labada dhinac u kala saftaan mahadsanid marwaan xaflad ballaaran oo ay ku qalinjibinayeen in ka badan afartan arday oo bartay cilmiga caafimaadka ayaa ka dhacday isbitalka guud ee magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waa kan cusmaan axmed dhuubow waxay ahayd xaflad si heer sarah loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen dadyow aad u fara badan iyadoona xafladda shahaadooyin lagu guddoonsinayey in ka badan afartan arday kuwaas oo bartay cilmiga caafimaadka ardaydan ayaa in muddaha waxa ay wax ku baranayeen cusbitalka guud ee magaalada jilib iyadoona ugu dambeyn ay xaqiijiyeen hadafkii waxbarasho goobta lagu dhigayey xafladda oo ahayd mid si weyn loo qurxiyey ayaa dadkii ka soo qayb galay waxa ay daawadeen bandhig ay samaynayeen qaar ka mid a ardayda kuwaas oo soo bandhigayey wax ka mid ah casharadii lagu soo baray muddadii ay ku jireen barashada cilmiga caafimaadka waa maxay bareeknaamsiya waa xaalad dhacda inta lagu guda jiro uurka taas labaatan isbuuc kadib waxaa lagu aqoonsadaa laba calaamadooda ugu weyn in gabadha barashirkeeda uu kor noqdo iyo in kaayada markii baaritaan lagu sameeyo in borotiin laga helo maxaa sababa kalaamsiyada waxaa la xiriiri kara marka ugu horeysa ebida inay dheecaamo sunna soo dayso caloosha hooyadana inay zaa'id a u diiqmato cunuga uur ku jirana in difaaciisa uu isbeddel ku imaado fitaminska waxaa loo qaybaa laba qaybood labadaas qaybood oo kale kuwa ku milmo dufanka iyo kuwa ku milmo biyaha shaqooyinka ay qabtaan fitaminiska tubermod growth waxay sare u qaadaan koritaanka tubermod reproduction waxay sare u qaadaan taranka tubermod and healthy figure waxay sare u qaadaan caafimaadka iyo awoodda murqaha tubermod nervous activity waxay sare u qaadaan shaqada neerfaha tubermod normal appetite waxay sare u qaadaan qofka si noormaal ahaan inuu u qaato cuntadiisa
mid ka mid ah howlwadeennada isbitaalka ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in ardayda soo baratay cilmiga caafimaadka ay ka howlgali doonaan qeybaha kala duwan ee isbitaalka maadaama in muddaha ay waxbaranayeen loona baahan yahay in markaan wixii ka dambeeya ay ka mid noqon doonaan dadka ka shaqeeya xarunta cisbitaalka afar dufco oo saddex maanta ay qalinjaminayso iyo mid maanta u hartay hal sano intaas waa sida guud isbitaalka marka qaybtiisa waxbarashada ah ama janaaxu tacliimi waxyaalaha uu bixiyey waxaa ka mid ah waxbarasho free ah sidaa arkaysiin de waa maanta ardayda ayada ahaa oo maanta afarta dufco ahaa afar dufco isbitaalka jilibay maanta gacanta ku hayaan oo kuwa muslimiinta u khidmaynaya isbitaalka marka waxyaala uu bixiyo waxaa ka mid ah inuu ardayda free wax ku baro waana mas-uuliyadda isbitaalka loo aasaasay awalan oo muslimiinta lacagtooda u gasho labo isbitaalka qaybtan waxbarashada waxay soo kordhisay inay dadka shaqaalaysiiso maadaama aqoontii ay soo saarayso oo maanta ardada noo fadhida kulli waa wada qaadanaynaa waa job creation waxay dhihi jiray oo ah shaqa abuuran samaynagu sababto haddii tacliin jirin ma imaanayso macnaha alxamdulilah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo isna munaasabadda ka jeediyey hadallo u badnaa dardaaran ayaa waxa uu maamulka cisbitaalka iyo ardayda qalanjibisayba kula dardaarmay in dadka bukaanada ah ee soo gaaraya xarunta cisbitaalka loo dhimriyo islamarkaana loo sameeyo adeegyada caafimaadka maadaama iyagu ay yihiin dadkii bulshada wax u bartay qof walboo ardadan ka mida waxaan insha allahu tacala u dardaarmaynaa dadaalkiisa iyo juhdigiisa inuu sii wado oo cilmigiisa inuu sii korursado macallimiinta iyo mataqaanaa iyo maamulkuna ay idiin sii wadaan hadduu ilaa idmo ardada camal ayaad ku jirtaan oo ummad aad u adeegeysaan bulshada adeegeedii aad ku jirtaan isbitaalkan weyne aad arkaysaan khidmaadka muslimiinta loo hayuu ka mid yahi ummadda aad u adeegeysaana idiin imaanayso dadku ugu jilicsan wey qof caafimaad qabo ordaya idiinma imaanay waxaa idiin imaanaya qof bukaan oo xanuunsan oo waayeel leh oo dhalinyaro leh oo ilmo yaroo sakiira leh intuba waxay idinka rabaan kaalmo iyo garab istaag iyo weji furan iyo mataqaanaa farxad inaad kusoo dhaweysaan idinka rabaan dhakhtarku waxa uu wax ku daweeyo waxaa ugu horreeya dalaaqatulwejhi qofka inuu weji furan uu ku qaabilo oo uu si mataqaanaa fiyow oo caafimaad qabto farxad leh uu ku waraysto yidhaha see lagu hayaa fakrigaana marka wuxuu u baahaya sabir adkaysi ilaahay dartii inaad u qabato camalku ikhlaas kaa noqdo niyadaada aada wanaajisa subaxii markaad soo shaqo tegayso waa inaad soo niyeysato inaad u adeegayso ummadaada ummadda nebi maxamed inaad badbaadinayso inaad u soo niyeysato taa usoo baxdo wey taana insha allahu tacaala waxay kugu ilhaaminaysaa in aayaddii qur-aanka aad tusaaleheedii kale aad noqoto qofkii naf nooleeya fakaannamaa axya annaasa jamiican inaad niyeysato naf badan oo muslimiin oo dhiban inaad ilaahay uu sabab kaaga dhigo badbaadada ugu dambeyn ardayda ayaa la guddoonsiiyey shahaadooyin waxaa sidoo kale abaalmarino la siiyey qaar ka mid ah ardaydii kaalimaha hore ka galay imtixaankii laga qaaday
mahadsanid cusmaan ugu dambeyntiina maamulka islaamiga ee degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa abaalmarino guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay xalaqaad diini ah oo ka socda mid ka mid a deegaanada hoostaga degmadaas sida warbixintan uu ku haya casaam carafaad munaasabadan oo ahayd mid abaalmarino lagu guddoonsiinayay ardaydii kaalimaha hore ka galay imtixaanka maamulka islaamiga ee degmada boqa qable ee wilaayadda hiiraan uu ka qaaday ardayda wax ka barata xalqada cuhmaan ibnu cafaan oo ah xalqa diiniga ka socota masjidka deegaanka halaale ee hoostaga degmada boqa qable ayaa ka dhacday bartamaha deegaankaas munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada boqa qable odayaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale waxayna ardayda wax ku bartaa xalaqada ka socota masjidka deegaanka haraale soo bandhigeen xeerka uu gaarsiisan yahay cilmiga ay ku barteen xalaqaadkaas فنحن طلبة حلقة عثمان بن عفان العلمية لقرية هرال فنشكر الله تعالى على ما من به علينا من النعم في هذه الحلقة النموذجية وقد استفدنا في هذه الحلقة علوما كثيرة مثل التفسير والفقه والعقيدة والأحاديث فأصبحنا بحمد الله علماء فأهلا ومرحبا بالضيوف الكرام ونقول لكم أسعد الله مسعاكم وكثر أمثالكم فنشكر أيضا بمكتب الدعوة إلى الله لولاية هيران الإسلامية قال فرعون وفرعون وحو يري ذروني إدايا أغطل أندلي موسى موسى وليدعو أو يرتيه rabbahu rabbigiis innii aniga akhaafu waxaan ka baqayaa an yubaddila inuu beddela diinukum diintiinna ow amase an yudhira uu muujiyo fil ardi dhulka dhexdiisa alfasaada fasaad can abi ayuub alansaari radiallaahu canhu allah ka raali noqday anna rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam qaala laa yaxilu ma bannaana limuslimin qof muslim ah an yahjura inuu ka hajuro akhaahu walaalkiis fowqa halaatin layaalin saddex maalmood wax ka badan yaltaqiyaana ay ku kulmaan fa yacridu haadaa uu jeesto kan owa yacridu haadaa kan kalena uu jeesto wa kayruhumaa waxaana kayr badan yabda'uu ninkii bilaabo bisalaami salaanta ninka bilaabo sidoo kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid a waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka iyagoona boogaadiyey horumarka dhanka waxbarashada ah ee ka jirta deegaanka haraale ilaaha ku mahadsan maaragtay raggaas odayaasha ah oo juhdi iyo dadaal badan galay waa ugu mahad celinaynaa walaayadii iyo maaragtay qaybta bahda oo waxbarashadaneh waan ku mahad celinaynaa inay dadaaleen mahaddaasna ilaaha u sugnaatay dadaalkaasna waxaa iskaleh maaragtay macallimiinta ardadayna maaragtay meel fiican oo kaalin wanaagsan ayay ka soo baxeen jahli waa mugdi aqoonna waa aftiin aftiin ay muujiyeen aad iyo aaday u mahadsan yihiin walaalayaal ilaah waa mahad iska leh annagoo maanta xafladdii joogna oo deegaanka haraalo marka labaad waxaan mahad celinayaa walaayada degmada buu'a qablo oo nagala qayb qaadatay dhammaan intii muxuu ahay ka soo qayb gashay ardadii ayagana waajibkooda gudatay dhammaan waa mahadcelinaa mahadaha ka gaarto waa waa iftiin hadda noo ifay insha allah waxbarashadana waxaan jecelnahay in muxuu ahaaye aan kusii soconno rag iyo dumarba waxaan dardaarmayaa in wax la barto adduunyada wax lagu kala hormari waa waxbarashada diinta islaamka intaasi kadib waxaa la iclaamiyey ardaydii kaalimaha hore ka galay imtixaanka iyagoona maamulka islaamiga ee degmada boqa qable uu abaalmarino guddoonsiiyey ardaydaas imtixaan kala qaaday ee xalqada cuhmaan ibnu cafaan annamuudajiya alcilmiya maxaan ku ihahdahay ka socotay masaajidka waxaa kaalinta koowaad galay haystana boqolkiiba boqol darajo ahaan ardayga la yidhaahdo deeqow aadam cali sidoo kale kaalinta labaad waxaa galay haystana boqolkiiba sagaashan iyo shan ardayga la yidhaahdo cartin cabdi xasan jaa'isada la wareeg kaalinta saddexaad waxaa haysta maxaan ku idhahdaa keenayne darajo ahaan siddeetan iyo shan alwaalid faarax cabdi caalim insha allahu tacaala allah u furo cilmiga isagane hadiyadiisa ah la wareego maamulka islaamiga ee degmada boqa qable ee wilaayadda hiiraan ayaa si istabajooga u booqdaa goobaha waxbarashada deegaanada hoostaga degmada boqa qable iyagoona u kuura gala xaaladaha guud ee bulshada ku dhaqan deegaanadaas mahadsanid casaam warkii duhurnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta warkan warka xiga intaan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu